waa tahay dhegaystayaal idin ahaantiinba marka hore waad salaamantihiin meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan waxaynu warbixinteenna inaku soo qaadan doonaa ciyaaraha kala duwan ee ka socda garoonka hargeysa stadion ee magaalada hargeysa ayaa waxay u gudbayaan lix iyo toban dhammaadkii iyadoo tartanadaasi ka socda caasimadda somalilan gaar ahaan garoonka weyn ee hargeysa stadion uu nooga warbixiyey agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyarada somalilan mudane maxamed nuux jibriil halka sidoo kale aynu warbixinteenna aynu ku soo qaadan doono heestan ka hadlaysa ciyaaraha gobolada dalka somalilan agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda dhallinyarta ee ciyaaraha somalilan mudane maxamed nuux jibriil oo maanta xafiiskiisa ugu warramayay shabakadeena caalamiga ah ee raadiyo tageherar ayaa ka warbixiyay qorshayaal cusub oo ay wasaaraddaasi ciyaaruhu ku horumarinayso ciyaaraha kala duwan ee dalka ciyaaraha wadanku halka ay marayaan iyo tartamada socda haddii aynu ku bilowno ciyaaraha wadanku waxay marayaan meel fiican gobollo fara badanna tartama laga soo qabta gobolka awdal gabiiley hawd sool togdheer saaxil iyo daadmadheer gobolka sanaag gobolada kale aan weli laga qabanna tartankoodii diyaargaroobay ku jiraan waxaa haddaba maanta caasimada hargeysa ka socda kubadii cagta horena hargeysa waxaa loogu soo qabta kubadii koleyga oo hablaha ah orodadii tennistii iyo ciyaarta juudoga ama legdanka iyo qalaamo rogodka tartankan maanta ka socda hargeysa stadium ee kubadda cagta haddaynu isaga usoo daadegno waxaa ka qaybgelaya sagaal iyo labaatan kooxood wuxuu soo bilaabmay toddobiyo tobanka bishii julaay ama bishii toddobaad labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaanu ku jiraa in wareegiisii hore uu soo dhammaado maalinta axadda haddii alla yidhaahdo ilaahayna gaadhsiiyo oo loo gudbo gruubkii lix iyo tobanka ahaa oo halkaa isku reebreebkiisu kasii bilaabmi doono bacda ciidka insha allahu bismillahi kariim tartanka waxaa ka qayb gelayay kooxaha heerka koowaad iyo heerka labaad iyo heerka saddexaad waana koob xidhiidhku soo qabanqaabiyey wasaaradduna siyaasad ahaan ku hagayso waxaanu u mahadnaqaynaa oo mar walba aanu halkan mahadnaq uga jeedinaynaa saxaafadda kala duwan gaar ahaan honkable t v radio hargeysa iyo t v-ga qaranka oo mar walba barbar taagan in ciyaaruhu ay horu maraan waxaa kaloon iyagana halkan uga mahadnaqaynaa bahaweynta sboortiga qaybahooda kala duwan ee hawshaa ku shuqlan hadday tahay guddida dacwadaha iyo anshaxa hadday tahay guddida garsoorka hadday tahay xidhiidhka kubadda cagta iyaguna hawshaa wada dhinaca kale agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyarada somalilan mudane maxamed nuux jibriil waxa uu si qoto dheer uga warramay in wasaaradda ciyaaruhu ay ku howlan tahay qorshayaal horumarineed oo ciyaaraha kala duwan ee waddanka lagu horumarinayo wasaaraddu waxay ku tala jirtaa inay garoommada dayactir fara badan ku samayso garoommada kala duwan ee sida burco iyo berberaa in iyagana la dhigo roogagoodii waxaanu miidiyaha ka sheegi doonaa rooga burco oo in badan ay soo celceliyaan dadku weliba khaasatan dhallinyarada u qaabilsan mucaaradka qaybta dhallinyaradu inay yidhaahdaan waa la iibsaday ama waaba googo-ay oo lama hayo waanu la soo wareegaynaa miidiyahana waanu soo bandhigaynaa insha allahu bismillahi kariim isagoo dhammaystiran oo kuwaalitigiisu yahay kuwii uga sarreeya ee waddankeena la keeno wasaaradda dhalinyaro ciyaaruhu mar walba waxay heegan u tahay inay dhallinyarada dhiirigeliso ciyaarahana horumariso inay kala dagaalamto waxyaalaha muqaadaraadka ah ee aan dhaqankeena iyo diinteena ku wanaagsanayn inay tahriibka kala dagaalamto inay ciyaaraha kala duwan daytay kubad cag daytay baaskid hadday tahay tennis hadday tahay orod hadday tahay jeska ama maxaan ku idhaahdaa qalaamo rogodka iyo legdinta dhammaanba wasaaradda waxay ku howlan tahay inay horumariso inay diyaariso ma garanaysaay dhalinyaro ciyaaraha dhexdooda qiimo ku leh oo waddankana magacu soo hooya waddankeena wuxuu taaland ku yahay ciyaaraha kala duwan hadday tahay basket iyo hadday tahay orod iyo hadday tahay kubad cag iyo hadday tahay tennisba waa dad taalant u ah waa dad hibe ilaahay u siiyey ciyaaraha kala duwan eanu halkan maanta ka sheegnay wasaaradduna diina maxamed nuux jibriil agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda dhallinyarta iyo ciyaaraha somalilan waxa uu faahfaahin ka bixiyey siyaasadda wasaaradda ciyaaruhu siyaasadda wasaaradda ciyaaraha somalilan ku dhiirigelinayso ciyaaryahanada waddanka iyadoo ka duulaysa siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biix cabdi waxay ugu tala gashay inaynu helno ciyaaryahano matala magaca jamhuuriyadda somalilan oo kusoo ciyaara dalalka aynu jaarka nahay iyo caalamkaba inkastoo aqoonsi la-aani ay jirto haddana fadhihi mayna ee ciyaaraha dalalka aynu jaarka nahayba waynu kasoo ciyaarnay imankana waynu kasoo ciyaari doonaa daytay sida uganda etoobiya jabuuti tartamo horeynu kaga soo qayb gal marka iminkana diyaar bay wasaaraddu u tahay howlaha waxa weeye wasaaraddu siyaasad bay dee leedahay cad oo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi ku hogaaminayo in dhallinyarada la horumariyo oo garoomadooda ee ciyaarahaba horumar lagu sameeyo waa ogtihiin oo miisaaniyadda sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka madaxweynuhu wuxuu ugu daray sanduuqa horumarinta dhallinyarada wax kale looguma talagelin waxaa loogu talagalin dhallinyarada sanduuqa dhallinyarada in lagu horumariyo dhallinyarada waxyaalaha kala duwan ee ay u baahan yihiin hadday tahay yuud santaro hadday tahay garoomo hadday tahay goobo ay isugu yimaadaan ay ku kulmaan in loogu horumariyo marka aada iyo aad baan madaxweynahana u hambaliyeynaynaa dhalinyarada isboortiga xalqudana waxaan leeyahay aynu meel uga soo wada jeedsano horumarinta isboortiga dalka waana mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu dhinacan warbixinta waxaa soo qabanqaabiyey aniga oo ah caydaruus cismaan gebagabadiina waxaan idinku dhaafi doonaa dhegaystayaal waxaan idinku dhaafi doonaa heestaasi ka hadlaysa ciyaaraha kala duwan ee gobolada dalka qaranka somalilan
sacab badan halootumo
intii lasoo xumeeyey tartan loogu baaqayey bulshaya khayra iyo dumar sacab sacab sacab sacab badan hamoodmo
kuwa berila loolama beesha caalamkee kale noqda guusha beegsada oo helaa bilada sare kuwa berila loolama beesha caalamkee kale noqda guusha beegsada oo helaa bilada sare hortuwaa garoon buqcadii ciyaaraha
barbaartii lasoo xulay tartan loogu baaqay bulshaya khayra iyo dumar sacab sacab sacab sacab badan halootumo wejigiyo karaamaduuyay noqon barkumataa buqiyo xanaaqadii iyo ciyaarta kaa burin jigiyo karaamaduuyay noqon barkumataa buqiyo xanaaqadii iyo ciyaarta kaa burin
isbahaysi beel iyo bood hore ciyaaraha dadka kaga bogsoodayo bulshadii mid miyan isbahaysi beel iyo bood hore ciyaaraha dadka kaga bogsoodayo bulshadii mid miyan
barbaartii lasoo xulay tartan loogu baaqay bulshaya khayra iyo dumar sacab sacab sacab sacab badan halootumo
ilcbay inooye sumadii sumadii badhaadhaha barqadiyo nagaadiga weye haloogugo ilcbay inooye sumadii sumadii badhaadhaha barqadiyo nagaadiga weye haloogugo